ناديت يا كل الورى فلتسمعوا مني قصيدا فاح عطرا وانتشى عن صحبة منحوا فؤادي رونقا وازداد أنسي والمسرة والهنا وازداد أنسي والمسرة والهنا وانزاح همي والمآسي بددت فلقاؤهم عذب بهي يرتجى لا تسألوني عن مدى حبي لهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد maanta waxaan isku abtaagi doonaa taswiiju alabnaa'i waalbanaat in wiilashiiyo gabdhaha labadaba loo guuriyo caadadeena markaynu fiirino wiilasha waxbaa loo raadiyaa dhaqaalena waa laga bixiyaa waana loo guuriyaa laakiin cagsiga markii la fiiriyo gabdhaha waxna looma raadiyo loomana guuriyo bal waxaa laga yaabaa inay gabdho badani guryaha u joogaan iyadoo lacag iyo dhaqaale lagu raadsanayo rag badanoo u wanaagsan oo keensatayna in la dhaafiyey ayaa laga yaabaa maro badanna waxay dhacdaa alcelin la alceliyey inay gabdhaha qaarkood ay ku kalifto inay xumaan ku dhacdo oo foolxum ay ka timaado ayaa dhacda waxyaalaha ay markaa cinaayada ku siin jireen oo guurka ku saabsan weliba gaar ahaan gabdha waxaa ka mid ah salafku sidoodaba gabdhaha qof aanay rabin umay guurin jirin kumanay qasbi jirin qofka aynay rabin kumay qasbi jirin asmaa bint abubakar radia allahu canha ayaa waxay odhan jirtay inama nikaaxu riqun falyandur axadukum ayna yariqu catiiqata waxaa odhan jirtay war guurku waa addoonnimo nin walooba gabadhiisa yidhi waa xore intaanay guursan xor bay tahay gabadhaa xortaa meeshuu addoon uga dhigayo ha fiiriyo oo ha noqoto maxay mid ay ku qanacsan tahay oo ay rabto iyadu ha noqoto waxaa la leeyahay nin ka mida salafka ayaa nin keenay oo gabadhiisii yarayd u keenay fahawiyata khayra kadibna nin kale ayay jeclaatay ninbaa markaa la weydiiye waxaa la weydiiyey ataa ayaa la weydiiyey waxaa lagu yihi markaa aabaheedna nin buu wadaa iyana nin kale jeceshahay teebaa la raacayaa wuxuu yihi yalxaqu bihawaaha wuxuu raacayaa aabaheed maxay iyada jacaylkeeda ayuu raacayaa sababtoo ah wax la jujuubo marka dambe dhib ayuunbaa ka yimaada waxyaalahay cinaayada ku siin jireen salafka oo guur ku saabsan waxaa ka mid ah waxay dadejin jireen gabadhu hadday nin soo codsato guurkeeda ayay dadejin jireen ma oleysin jirin dhibna kamay dhigi jirin axnaf ibnu qays oo xilmigii dulqaadka calaamad iyo tusaale u ah ayaa waxaa lagu yidhi yaa abaa baxrin maa ra-ayta axadan ashadda anaatan minka ma aragtay baa lagu yidhi ninkaa kaadsimo badan oo adduunka ma kula kulantay markaasuu yihi ma garanayo laakiin saddex shay anuu kama fiirsado ayuu yihi inta kale waxaa laga yaabaa inaan ka fiirsado laakiin saddex shay kama fiirsado saddexdaa shay maxay kala yihiin asalaa idaa xadarat xataa waadiiha salaadu hadday soo xaadirto kama fiirsade deg deg baan ku galaa ilaa aan soo dhammaystana meel kale ma fiiriyo waljanaaza idaa xadarat xataa uwaariha janaaze iyo meyd hadduu yaalana kama fiirsado ilaa aan doogana meel ma fadhiisto ayay ku wii intaan uga danleyna waxaa weeyaan waayimun idaa khutibat xataa usawijaha gabadh hadday ii joogto nin la-aanna haddii lasoo doono ilaa aan wareejiye ma nasto ayuu yihi mana fadhiisto mana ka fiirsado marka maxay sameynayaan salafku waxay sameynayaan gabadha yar markay nin keensato ninka ay keensatay haddiiba uu yahay nin u qalma uu yahay diilaan u qalma uu yahay deg deg bay ku siin jireen salafku waxay samayn jireen waxay xuli jireen gabdhahooda ragga wa wanaagsan ayay u xuli jireen ninba xasanulbasri raxmatullaahi calayhi u yimi wuxuu ku yihi ina lii bunaya wa inahaa tukhtab fa miman usawijuha gabadh baa ii joogto waana la doondoonayaa iyaanu guuriya wuxuu ku yihi waxaad u guurisaa sawijha man yattaqi illaah waxaad u guurisaa qof ilaahay tabaaraka wa tacaala ka cabsanaya faa-iida ku jirtaa maxay tahay qof alle ka cabsi leh in loo raadiyo gabadha yar waxaa ku jirta haween fain axabaha akramaha wain abqadahaa lam yadlimha wuxuu i hadii ninka alle kacabsigale loo guuriyo hadduu jeclaado uu karaameynaya hadduu jeclaan waayena ma dulminayo ilan labadaa midunbaa dhaca sooma in qanaaco dhammaystir aad ka heshid iyo inaad ka weynid labadaa midunbaa dhacasa hadaad qanaaco dhammaystira ka heshid de waad sii qasban tahayba inaad karaameysidoo qanaacadaada ku jidaysa laakiin haddii qanaaco aada weydid waxaa la rabaa inaad dulmiga aad ka ilaalisid waxyaalaha ay samayn jireen waxaa ka mid a salafku ilmu hadday soo qaan gaadhaanba waxay isku dayi jireen inay meel ku laymiyaan waxaanay kaga waardiyin jireen xumaanta iyo fisqiga ayay kaga waardiyin jireen qataada ibnu dacaamat asaduusi ayaa wuxuu leeyahay kaana yuqaal idaa balaga alqulaam falam yusawijhu abuuh fa asaaba faaxisha ahima alab waxay odhan jireen salafku ilmuu hadduu qaan gaadho oo loo guurin waayo waalidkiisu u guurin waayo xumaan hadduu ku dhaco xumaantaa dembiga ka yimi waxaa nasiib ku leh waalidka iyo aabbaha ayaa nasiib ku leh ayay odhan jireen waana ta laynooga baahan yahayo de in labadaba la simona waa laynaga rabaa oo gabdhaha iyo wiilasha labadaba la simo guurka iyo wanaagga uu leeyahayna lagula degdego ilaahay tabaaraka wa tacaala wixii wanaagsan hayna waafajiyo subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk
فلتقبلوا مني ودادا صادقا أرجو به أمنا إذا جمع الورى أجني بصحبتكم نعيما خالدا في جنة الفردوس قد طاب الجنى في جنة الفردوس قد طاب الجنى